asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaa wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadba dhinacay nooga muleexsamayso aynu ka muleexsanno mideennan maantana waxaan ka muleexsan doonaa dhinaca ay inooga muleexsamayso haddii eebba idmahay waxaa la yidhi nin ka mid ah deegaanada soomaalidu ay degto deegaan ka mid ah oo meel degan xoolana haysta oo deegaan ah oo aan caydh ahayn ayaa haddii eebba idmahayo waxaa u yimid rag jamhad ah oo qiyaas ahaan markii la qiyaaso haddii ilaahay uu kuu idmahayo aan ka yarayn konton ilaa boqol inta u dhaxaysa rag tiradaasa oo jamhad ah oo hubaysan ayaa u yimid ragga iyagiihi markay u imaadeen ayay soo kordegeen waxay dhaheen urbal waran waa nabad waan fiicanahay dee saad u ogtihiinna caalamka hadday jamhadu meel ka jirto xitaa ciddii taageerta dowladdaasu way ku dartaa oo jamhadda ayay xeerkeeda la siisaa macnaha waxaa la dhahaa jamhadda ciddii taageerta waa dembiile jamhadduna waa dembiile hadalka ayaa saas ah iyadoo hadalku sidaas yahay oo dee jamhad ciddii taageerta ay dembiilo tahay iyaduna ay dembiilo tahay waa marka maamuladan macangegiinta iyo jamhadaha macangegeehe islaaya laga hadlayo ilan wuxu dhan waa wada macangega waxay isku laynhayaanna waa shacabkii labadaba waa horiyo dabadiido meel uma socdaan ummadda unbaa ilaahay xujo kaga dhigaan marka haddii eebba idmahayo markay xaaladdu halkaa marayso rag boqolna ninkii soo kordegey ayay waxay dhaheen dee namartiqaad heerkaagaan soo kordegnay xaggu u kacay laba koron buu u qalay laba koron oo geelisa ka mid a ayuu u qalay waa laba koron bakaar uu meel ku lahaana waa faydayo ugu yaraanshow laba digsiyo cambuula yuu ka kariyey si fiican baa maraqa iyo kurus iyo hilib iyo darib iyo dhegato iyo alaaba ilaah yaa laysula dhacay jabhaddii waa dheragtay halkeedaasay ku noolaatay laba koron bay ilaan cuntayn maba ayna aragba wiil ka geysisanba wiilkan weligii ma soo marinba iyaga xaggooda sababtoo ah wiilhoog wiilhoog dhalay oo aan qoslin oo haddii eebba idmahayo oo warkiisu sidaa iyo sidaa u cadyahay sooryo fiicanna sooriyeeyey ayay heloodeen bas si fiican buu u sooriyeeyey nimanka waa iska tageen qoladii dhuxnuxulayaashii kaleenta ee aan qoodhay xerada lahayne iyaguna dadka isa sooriyeeyey iyo dadyoga kaleenta iyo sheegsheegi jiray dhihi jiray meehel hebel baa beriis lagu siiyey oo qoladii kale wax sheegsheegi jirta qolo ka mid ah iyagiina daba dhigtay markaase waxay dhaheen hebel laba koron buu u qalay qolo jamhada ninkii baa loo yeedho dowladda gaari usoo dirto gaarigaa lagu qaado magaaladaa la geeyey magaalo weyn baa la geeyey markii magaalo weyne la geeyey waxaa la yidhi waraa hameen hebel yaa kula joogay markaasuu rag hubaysan oo intaasoo tiro ah oo idinka col idinla ah ma aqaan waxaad ku cillowdeen maba yaqaana waxay ku cillowdeen anugu waxaad ku cillowdeen ma garanhayuu yidhi laakiin rag col idinla ah oo fara badan oo aan garanhayo in hebel ku jiro in hebel ku jiro hebel ku jiro heel hebel ku jiro oo ree hebel u badan hee yaa ii imaaday haye waxay dhaheen buu yidhi way soo kordayeen dee nasoor bay dhaheen buu haye anna laba koronoo gelaya ku jir ayaan u qalay raggaasaa ila jooga habeenkaa markaasaa laysoo maad ogeyn inay shufta yihiin markaasuu shufto waa maxay saa laysoo ma ogeyn inay dowladdii iyagu dagaalsan yihiin haddee dagaal idinku idinka dhexeeyey buu laakiin annaga dagaal nagama dhexaynina waxaa naga dhexeeyey buu yidhi xeer la yidhaahda martiqaad martiqaadka sooriyada mar in awowaan u leenahay bi annagu u fiirsaya wuxuu yidhi idinka colaad idinka dhexaysa ama wax idinka dhexeeyeen annaga waxba nagama dhexayn waxa keliya naga dhexeeye wuxuu ahaa martiqaadka sooriyada marin awowaan u lahayn marin awoowe ayaan u lahayn waa meesha aan uga soconno xubinta murtida maanta martiqaadka sooriyada marin awowaan u lahayn waxaa weeye ujeeddadu marinka awoowe ee aynu u leenahay martiqaadka sooriyadu waxaa weeye in soomaalidu ay sooriyada iyo martiqaadka iyo nacfigaba ay aad iyo aad uga xishoon jirtay iskuna xurmayn jirtay waxna isu huri jirtay soomaaliduna ay ahayd ul iyo diir halkaas weeyaan meesha aynu uga jeedno xubinteennan murtida maanta mahmaada maanta waxaa la yidhi dharbaaxo rag bay kugu dirtaayee rag kaama dhiciso dharbaaxo rag bay kugu dirtaayee rag kaama dhiciso